mas-uuliyiinta somalilan ayaa mar kale shaaciyey tirooyinkii ugu dambeeyey xanuunka covid ka somalilan waxayna sheegeen in lix iyo labaatan kiis oo cusub la diiwaan geliyey taasi oo tirada guud ka dhigaysa saddex boqol konton iyo sideed dhinaca kalena laba wasiir oo ka tirsan somalilan ayaa u xaqiijiyey v o eda in laga helay xanuunka covid ka kadib markii ay isbaareen waa kan wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle oo noo soo diray warbixintaasi labada wasiir ee ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda somalilan ee la xaqiijiyey in laga helay cudurka covid nteen ayaa waxay kale yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga ee somalilan maxamed axmed cawed iyo wasiirka wasaaradda isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi haddaba dr cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi wasiirka isgaadhsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan ayaa v o eda ka oggolaaday inuu siiyo waraysi gaara waxaan kula xidhiidhay khadka telefoonka isagooo xilligaasi ku sugan qol isku karantiimeeyey oo ku yaala gurigiisa magaalada hargeysa ugu horreynna waxaan weydiiyey bal inuu wasiirku sharaxaad ka bixiyo goorta uu isbaadhay way jirtaa kadib markii aan dareemay calaamadaha durayga mas-uuliyiin kaloona shaqaynayna aan helay xogtooda ayaan si gaara ugu tegay xarunta lagu baaro xanuunkan covid nineteen anoo markaa ka duulaya tusaalayaasha iyo tilmaamaha ay ina siiyeen bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka oo ay hogaaminayso ahayd in qofku hadduu wax dareemo markiiba isbaaro markaasaasan ku tegay xarunta jawaabtina waxay noqotay positive natiijada waxay noqotay in aan positive ku ahay covid nineteen markaan qabo sidaa awgeed waxaan qaatay taladoodii inaan muddo afar iyo toban cisho aan galo karantiinay oo aan xitaa qoyskana ka dhex taco anigoo aan shaqadiina joojino maantaba waxaan ku shaqaynayay maqalkii maqalkii muuqaalkii aan u samaynay dowladda wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee somalilan doctor cabdiweli sheekh cabdilaahi suufi ayaan weydiiyey tallaabooyinka uu qaaday kadib markii natiijadii soo baxday ay noqotay islamarkaana uu ogaaday in uu qabo ama uu hayo xanuunka covid nineteen calaamadaha waxaan dareemay durayga ama fuluga wax laydhaa marka cabur yaro kooban iyo maaragtay usacaan badnay intaana horta dareema waa intaa laakiin ur iyo dhadhan iyo waxyaabaha kala sheegay ilaa imika maan arag wax markaa intaa ka badan oo dawaata hawaduna imika waxay noo soo dhacaysa dabeel xagaagii markaa markii si duriga lagu yaqaanay markaa dadka waxaan ku boorin lahaa qof kasta wax dareema xataa haddaan wax dareemayn in qofku isogaado isbadbaado marka labaadna bulshaday u tahay badbaado si guul xanuunkan covid nineteenka sida dadka dacdee ay ku jiraan waalidiintu iyo dadka la nool cudurada aan degin sida dhiigka kii macaanka oo u baahan inaynu isbadbaadino waayo qofku markuu hore isu ogaado dad kale u gaarsiin lahaabuu maaragtay uu badbaadinaya noloshoodii waxaa kaloo dadaan ka sheego xanuunkani kama duwana xanuunada kale inu soo mara weliba qaar badani way ka adag yihiin wax dhiba dhamada waxyaaba dhamada qof waliba in soo baaray in si deg dega laisu ogaado oo maaragtay laga hawlgalo aan laga maaragtay aan laga dib dhicin waxaa kaloo sheegayaa in saca kabaan xilli hore shaqada bilaabay ilaa imkan aan ku jiro wada shaqadiiyo qaranka lahay xaaladaada caafimaad maxaa iska bedelay ama maxaad maxaad dareemaysaa sidee tahay imika wax badan oon aan dareemaya ma jiro haba yaraato xataa quficiyo naftigiisa iyo iyo maaragtay caburkeer aan dareemayo aad ba hoos u dhacay gabagabadiina wasiirka ayaa fariin wacyigelina u diray bulshada kala duwan ee dhegaysanaysa taasi oo la xidhiidhay in kalsooni bulshadu ay ku qabto in ay goobaha caafimaadka tagaan si ay isu baadhaan islamarkaana dareemaan in xanuunkani ay jiraan xanuunno ka khatar badan balse loo baahan yahay in si bulshada inteeda kale loo badbaadiyo uu qofku mar hore isogaado haddiiba uu jiro inuu calaamado dareemo
kudhiirada horaa la isu baadho barqabkeena ku jira inay sogaanaano wax badan bay taraysaa weliba bulshadeena reer somaliland markaad eegtid aad bay u dhagabsanaya xanuunka waxay haystaan wadamo kala maraya meelo kala maraya dad gaara ku socda cid gaara ku socda xiliyo gaara imanaya xanuunka intaa midna ma laha waa cid walba waxa suurtagala inuu ku dhaco marka waxa fiican uga horeyso qofka ogaan karo inuu ogaado ugu dambeyn wasiir dadkii aa wada shaqaysteen adiga hortaa ama wasiir ha noqdaan ama haweeno kale iyaga xidhiir ma la samaysay ama ma u sheegtay inay muhiimta iyaguna inay isbaadhaan
ani wasiirka laga helay wasiirka maalgashiga wasiirada laga waayay sidoo kale waxaan samaynay dhammaan shaqaalihii wasaaradda oo dhan baaritaan baan u dirnay waxaan soo diray dad kaloo hawlo ka baxsan shaqada wasaaradda aan la galnay laftigooduna way isa soo baareen wax natiijadooda inta badan way soo baxday natiijadoodii waxay noqotay negative qaar kalena maanta dib loo baadho way socota marka cidala cidii maalmihi ugu dambeysay hooshmeen oo dhan baaritaan baanu dirnay waana dee procedureka ay nafarayso tilmaamayaasha wasaaradda caafimaadku ay soo saartay xagga wasiirada haddaad igu celiso ee waxaad tihi wasiirka maalgashiga waa laga hel yaa laga waayey baa tihi aduu laba saddex wasiir oo kale oo shaqaynayana laga waa waxaan kusoo gebagabeynayaa bulshada waxaan leeyahay guryihiina jooga kala fogaada faraxasha ciddii wax dareentaayo hore isu baad waxay bahda caafimaad leeyahaana hore aynu uhergelinaa wasiirka oo aan weydiiyey in dhowaanahan uu safar dibadda ugu baxay ama uu ka soo laabtay ayaa ii sheegay in safar ay ugu dambaysay bishii februari ee sanadkan laba kun iyo labaatanka labadan wasiir ayaa noqonaya siyaasiyiintii ugu horreeyey ee warbaahinta u sheega ama la wadaaga in laga helay xanuunka covid nteen tan iyo intii xanuunku uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee somalilan dhinaca kale wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa sheegtay in lix iyo labaatan qof oo cusub laga helay xanuunka covid nteen baadhitaan lagu sameeyey afar iyo labaatankii saacadood ee ugu dambeeyey dad ilaa siddeetan qofa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dogtor maxamed cabdi xergeeye ayaa u xaqiijiyey v o e khadar maxamed cakulle v o e hargeysa